Guddoomiyaha Hay'adda Baarakacayaasha iyo Qaxootiga Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa baarakacayaasha ku dhaqan deegaanada Jubbaland ugu baaqay inay iskood wax u qabsadaan isla markaana ay isku filnaansho gaaraan. Guddoomiyaha ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in isku tashi la sameeyo isla markaana aan loo baahnayn in gamco shisheeye lagu tiirsanaado. Guddoomiyaha Hay'adda Baarakacayaasha iyo Qaxootiga Jubbaland Cali Aadan Cali ayaa baarakacayaasha ugu baaqay inay isku filnaansho gaaraan.
mudanayaal wasiirayaal halkan maanta waxaan u joognaa een, xarika jarista suuqa een, barnaamijka lo- loogu talagelay barnaamijka xalka waara ee la soo dejiyey dadkii barakacyaasha ahaa gaar ahaan tuulada buulo bartire mudane wasiir wasiiradda howlaha guud waad ogeyd meeshaan ka soo bilownay maadaama mas-uulka dhulka aad ahaydeen wasaarad ahaan kan waa suuqii aan idin weydiisannay in loo dhiso dadkan aan meesha soo dejinnay marka maanta sharaf weyn bay noo tahay suuqii oo dhammaystiran inaan kugu soo dhoweyno adigee saaxiibka wasa- wasiirka wasaaradda gargaarka inaan idinku soo dhoweyno xafladda xariika jarista suuqan suuqan waxaan u malaynayaa waxtar badan buu yeelanaya wuxuu ka kooban yahay een, suuq weyn miisas samaysan oo kuwii qudaarta iyo kuwii hilibka waxaa kale uu leeyahay musqulo oo dadka loogu talagalay ee meesha ka ganacsan doona marka sharaf weyn bay noo tahay maanta inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan waxaa kaloon ilaahay ka sokaan u mahad celinaynaa hay-adda koobi iyo unhcr gaar ahaan he- koobi oo bartner la unhcr ee noo dhistay suuqan quruxda badan marka mudanayaal ku soo dhowaada